sabuuraddii lixdan iyo shanaad ilaahow ammaan baa siyoon kugu sugaysa oo nidarkana waa in adiga lagu oofiyo kaaga baryootanka maqlow dadka oo dhamm adigay kuu iman doonaan waxaa iga adkaada xumaatooyin xadgudubkayagase waad naga nadiifin doontaa waxaa barakaysan ninkii aad dooratid oo aad ka dhigto inuu kuu soo dhowaado inuu degganaado barxadahaaga waxaan ka dhergi doonaa wanaagga gurigaaga kaas oo ah meesha quduuska ah oo macbudkaaga ilaaha badbaadadayadow waxyaalo cabsi badan ayaad xaqnimo noogu jawaabi doontaa waxaad tahay kalsoonnida kuwa dunida darfaheeda oo dhan iyo kuwa badda fogba kaas oo xooggiisa buuraha ku adkeeya isagoo dhexda xoog ku xidhay wuxuu aamusiyaa guuxa badaha iyo guuxa hirarkooda iyo dadyowga buuqooda oo weliba kuwa dhulka meelaha ugu fog deggan waxay ka cabsadaan calaamooyinkaaga oo adigu waxaad ka farxisaa meelaha ay subaxda iyo fiidkaba ka baxaan dhulka waad soo booqataa oo waad biyeysaa oo aad baad u barwaaqaysaa webiga ilaahna biyaha ka buuxa waxaad iyaga siisaa hadhuudh markii aad dhulka sidaas u diyaarisay adigu beerta jeexjeexeeda aad baad u waraabisaa oo waxaad dejisaa jeexjeexa tuurahooda oo tiixtiix baad ku jilcisaa oo waxa ka soo baxana waad barakaysaa sannadda waxaad taaj uga dhigtaa wanaaggaaga oo waddooyinkaagana waxaa ka tifqa subag waxay ku tifqaan daaqa cidlada oo buuruhuna waxay guntadaan farxad berrimada daaqu waxay huwadaan tirooyin adyo ah dooxooyinkana waxaa qarya haruur markaasay farxad la qayliyaan oo weliba gabyaan